tan iyo markii uu soo shaacbaxay dhaqdhaqaaqa m oo raantii sanadkii ka bariga dalka kongo waxaa ka dhacay iska horimaadyo hubaysan oo u dhexeeyey awoodaha ku loolamaya talada dalkaasi kuwaasi oo ay qayb ka yihiin dalal shisheeye xoogga m ayaa kordhiyey awooddooda militari waxayna ka faa'iidaysteen taagdarida xukuumadda kinshasa iyagoo doonaya inay isku ballaariyaan dhul hor leh oo ka tirsan dalkaasi dagaaladan adag oo ay la galeen dowladda ayaa sababay xaalado bani'aadantinimo oo saamaysay nolosha dadka iyo dunyadaba inkastoo ay dagaaladani ka dhacayeen gudaha dalkaasi haddana waxaa jiray cabsi laga qabo in rabashaduhu ay ku fidaan gobolka taasi oo ay sabab u tahay faragelinta shisheeye ee ka dhex muuqata colaadaha ka alowsa bariga kongo warbixintan ayaa muujinaysa dhowr arrimood oo suuragal ka dhigaysa in colaaddu kusii fido gobolka oo dhan arrinta koowaad ayaa noqonaysa taagdarida awoodeed ee dowladda kongo taasoo jaanis u siinaysa maleeshiyaadka m inay ballaariyaan weerarada ay ku qabsanayaan magaalooyinka muhiimka u ah isku socodka dalkaasi sababta labaad ee keeni karta in dagaalku ku fido dowladaha deriska ah ayaa ah faragelinta dibadeed ee dowladaha ruwanda iyo uganda kuwaasi oo lagu eedeeyey inay taageeraan maleeshiyaadka m si ay u gaaraan dano istiraatiijiyadeed iyo kuwo dhaqaale oo ku xidhan khayraadka dabiiciga ee dalkaasi hodanka ku yahay qodobka saddexaad ayaa noqonaya tahriibinta hubka tirabeelka ee dalkaasi lagu daabulayo kaas oo qayb weyn ka qaadanaya sii hurinta colaadda labada dhinac waxayna sabab u noqon kartaa inuu dagaalka ku sii fido gobolka oo dhan arrinta afraad ee ugu dambaysa ayaa ah khayraadka dabiiciga ee dalkaasi cegaga macdanta qaaliga ee dalkan laga soo saaro ayaana gobolka ka dhigaysa mid bartilmaameed u ah tartan caalamiga ah oo dhex maraya dowladaha gobolka sababahan ooy weheliyaan kala duwanaanshiyaha qowmiyadeed ee dalkaasi ka jira ayaa caqabad weyn ku ah xasiloonnida gobolka iyadoo ay siyaasiyiinta dalkaasi ku baaqayaan in la sameeyo dadaallo diblomaasiyadeed oo deg deg ah oo looga hortegayo in dhibaatadu ay isu beddesho colaad heer gobol ah oo saamaysa xasiloonnida gobolka gobolka bari ayaa ah meelaha ugu badan ee colaaddu ka taagan tahay halkaasoo ay isku fidinayaan jabhadda ah iyo maleeshiyaadka deegaankaasi oo doonaya inay xakameeyaan khayraadka dabiiciga ah gaar ahaan macdanta colaadda ka taagan bariga kongo waxay salka ku haysaa danaha dhowr waddan oo deriska ah oo ay ugu muhiimsan yihiin dowladaha kale ah ruwanda oo wajahaysa eedeymo ah inay taageerto dhaqdhaqaaqa m ayna farangelin toos ah ama si dadbanba ku hayso bariga kongo iyadoo ilaalinaysa danaheeda dhaqaale iyo kan amni gaar ahaan arrimaha la xidhiira macdanta ceegaagta dalkaasi dalka ruwanda ayaa bad ahaan ku fadhiya qiyaastii labaatan iyo lix kun saddex boqol soddon iyo sideed kilomitir oo laba jibaaran halka dadka ku noolna lagu qiyaaso ilaa saddex iyo toban milyan oo qof iyadoo tirada ciidamada ruwanda ay u dhexayso soddon kun ilaa soddon iyo shan kun oo askari qarashaadka ku baxa milatariga ruwanda ayaa lagu qiyaasaa hal dhibic laba boqolkiiba g d b-ga dalkaasi taas oo ah qiyaastii boqol ilaa boqol iyo konton milyan oo dollar sanadkiiba waxaa soo labaya dowladda uganda oo ciyaaraysa laba dowr oo ay ku jirto faragelin militari iyo taageero ay siiso ciidamada kongo si ay u gaarto dana siyaasadeed iyo kuwa dhaqaale dalka uganda ayaa bad ahaan ku fadhiya qiyaastii laba boqol afartan iyo kow kun shan boqol iyo konton kilomitir oo laba jibaaran waxaana ku nool afartan iyo shan milyan oo qof qarashaadka ku baxa milatariga dalkaasi ayaa lagu qiyaasaa hal dhibic shan boqolkiiba g d b-ga oo qiyaastii ah laba boqol ilaa laba boqol iyo konton milyan oo dollar sanadkiiba iyadoo tirada ciidamada dalkaasna ay u dhexeeyaan afartan iyo shan kun iyo konton kun oo askari dalka ugu dambeeya waa burundi kaasoo dhowaan soo saaray digniin ku saabsan faragelinta ay ruwanda ku hayso bariga kongo isagoo ku hanjabay inuu sii ballaarin doono colaadda gobolka haddii ruwanda aysan ka laaban taageerada ay siiso dhaqdhaqaaqa m taasoo micnaheedu tahay in burundi ay tahay awoodda saddexaad ee ku loolamaysa dalkaasi iyadoo garab taagan jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo si ay dhankeeda u xaqiijiso ahdaafta loo xusulduubayo oo ay ka mid tahay in la boobo khayraadka dalkaasi dalka burundi ayaa isna ku fadhiya qiyaastii labaatan iyo toddoba kun sideed boqol soddon iyo afar kilomitir oo laba jibaaran iyadoo ay ku nool yihiin qiyaastii ilaa laba iyo toban milyan oo qof tirada ciidamada dalkan ayaa u dhexaysa soddon kun ilaa soddon iyo shan kun oo askari halka qarashaadka ku baxana uu yahay in ka yar hal boqolkiiba g d b-ga dalkaasi oo u dhiganta konton ilaa boqol milyan oo dollar sanadkiiba colaadda ka taagan bariga koongada dimuqraadiga ayaa weli ah arrin xasaasi ah oo leh cabsi gudaha iyo mid gobolkaba ah ayadoo ay soo ifbaxayaan danaha isdul saaran ee dalalka deriska ah sida ruwanda uganda iyo burundi dadka siyaasadda indhendheeya ayaana ku baaqaya in la sameeyo dadaallo diblomaasiyadeed oo deg deg ah si looga hortago in dhibaatadu ay u gudubto colaad heer gobol ah oo saameyn ku yeelan doonta xasiloonnida gobolka harooyinka waaweyn tirokoobyada iyo warbixinada ayaa tilmaamaya in loo baahan yahay in la qaado tallaabooyin adag oo lagu soo celinayo amniga iyo xasiloonnida gobolka